wararka ka imanaya gobolka bokool ayaa sheegaya in ugu yaraana lix qof ay dhinteen kadib markii miina ay ku qaraxday dad rayid ah deegaana shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada xudur faahfaahinta dhacdadan waxaa warka nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxay asiibtay mooto nooca saddexda lug leh oo ay saarnaayeen dad shacaba waxaa ku geeriyooday qaraxan habeennimadii xalay ka dhacay duleedka magaalada xudur ilaa lix qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa mootada waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex ruux gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxay qaraxa miino iyo dad kale la beegsaday abaarihii ada hal saac ilaa toban lamada saac unataa dhaafniha miignimo yaway miine ee nimankii burcadaahiga keena meel oo labaatan shan kilomitr magaalo xuduran jarte dad oo shacabe oo culmee oo qur-aan akhrisan jeediya miile miinan geliyan dadkii aya miile ka baaba'ay meeqo qofaa ku dhimatay marka qaraxaas inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun saaxib mootada side sidliwaad leahayti ilaa toban qofooda saaranahyti mid qofood dhimadan sidina dhaawac walbama ku walbama ma ku badbaadnib taliyaha qaybta booliiska gobolka bakool cabdulaahi xasan cabdulle kadaafi ayaa isna sheegay dadka qaraxa lala beegsaday inay ahaayeen dad shacaba oo aan waxba galabsan oo ka yimid qur-aan akhris dadkaasu wali haayna dad shacab ah dad ulma awdiin eh oo arday en degaansho roogu en ziyaaradaay qabuurti aboojo qabuurti ooyo waalidiyo arday ziyaar seedeen ha ziyaaradeen ha kunnaqadeen ilaahay antuuqeen waalidiyo ilaahay antuuqeen haayeen dad musun andareeraw mahayn dad arday en waajibkii ilaahay fari faran haayeen dad muslimiin ahaayeen ulma awdiin ahaayeen qabrigii waalidyoya ha ziyaaradaayan yo ha husaayan miila ku kooyan idoo joo hanjeedin ummado islaamka eedii eeda arday liinku murugoodii eed eeda liinku xumaadi geerida naxadiinta lekokoyti oo lama filaanta ah taasa ardayyaa ya dhiidi ilaahay dadag naharaysa dadkii dhammadii kolley ilaahay naharaysa ummado islaamka wale in sheegana ilaahay weynaha inti an do-aayaan ina ilaahay hortaan afiye
taliyaha qaybta booliiska gobolka bokool wuxuu kaloo sheegay inay ku raad joogaan dadka ka dambeeya qaraxa lala eegtay dadka shacabka insha allahu hoob ilaahay tallaabo lagu qaada gacanka xogdar waa dili waana ka raad roogna raadiyohayna hoob ilaahay ara dadkii falkaas jeysadi dad laku heraw maah dad leen dhaafaw maah hoob ha galaan insha allahu tallaabada waajibkiyo lahayna lagu fuliye falka qaraxa habeennimadii xalay ka dhacay duleedka degmada xudur waxaa aada ugu xumaaday shacabka gobolka bokool ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo